saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan inta uu socdo barnaamijka toddobaadkan hadduu eebweyne raalli ka noqdo waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada macadka buundo ee magaalada jowhar kaa oo lagu barto teknolojiyada balse intaan u gudubdan barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saara abdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki macadka buunda waxa uu ka mid yahay macadyada waaweyn ee lagu barto teknolojiyada waxaana wax ka bartaa arday gaaraysa ilaa boqol arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga ayaan wax ka weydiiyey fahamkooda ku aadan maadada teknolojiyada
ugu horeyn kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashada waa ku dhawaay magacaygu cabdulaahi faar axmed oo ka tirsan ardayda dhigata iskuulka buundo waxuu noo bilaawday sanadka kooda bisha waana ku jirnaa weli dadaalkii ahaa inaan sii wadno heerkeena waxbarasho ee kombyuter software insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka guulgaarno waa gartay cabdulaahi maxaa kugu dhaliyay inaad barato maadadan teknolojiyada
walaahi runtii waa maado dadka dhan ay aada u jecelyihiin maanta haddaa wax baratid oo baratirin inaad bir ku shaqaysataa laga yaaba saas darteed ayaa u jeclaada inaad barto waa gartay waxyaabaha badan aad isleedahay way kaa saacidi kartaa maadadan maxaa
wallaahi waxaa ka mid ah aqoon ahaan iyo dhaqaal ahaan haddaa barto maanta waxaa noqon karaa biri qof aqoon iyo dhaqaal ahaan meel wax iskii soo saara waa gartay ka baran markii aad bilaabaysay heerka aad joogtay iyo heerka maanta aad ku joogtay wallaahi aada weyn aada iyo aada u kala duwan yihiin shalay saacaa maanta mi waxaa waxaa dareemaya inay wax badan isbedeleen waa gartay ka baran qaabka macalimiintaada wax kuu fahansiiyaan iyo waqtiyada aad soo gasho wallaahi macalimiin tayadooda aada u sarraysa ayaa dhiga iskuulka buundo si wanaagsan wax waa lagu bartaa waqtiga aa galna waxaa waaye xilliyada galabti toban saac oo buure ayaa galnaa waa gartay inta aad dhiganaysa hadda waxyaabaha aadka aad u fahantay islamarkaana aad isdhihi karto waad samayn kartaa maxaa kamid
waxyaaba aadka u fahmi waa samayn karaa oo barti waxaa ka mid ah inaad diyaariyo qoraallo cashiro waayo awal markaa oo iskuulka imaanaya maalin aqooni inaan qoraal iyo cashir iyo wax diyaariyo hadda laakiin waa samayn karaa inaan qoraal iyo cashir diyaariyo waa gartay rajadaada iyo mustaqbalka aad ka leedahay teknolojiyada waa heer intee
wallaahi heer aad iyo aad u weynaa kaleha insha allah inay iirmooda rajana ma jiraa wax fariin aad u gudbinayso ardayda kula midka ah islamarkaana aanan barin teknolojiyada haa ardayda aanan baranin kombyuterka ama teknolojiyada ee haddana awoodo waxaa dhihi lahaa inay bartaano ay ku dadaalaan intaad aad wax baran kartid aad lacag ama qarash wax haysatid maanta qof haysanin ayaa jiro maanta aday kuu saamaxin inaad wax baratid inaad iska baratid ayaa ku dhiirgeli laha ardayda magacaygu waa kalsoon yuusuf axmed waxaan bartaa kombyuter medical
waa gartay kalson maxaa kugu dhaliyay inaad barato kombyuter medical
inaa maxaa la dhihi jiray waxbarashadeedu iga caabiya u bartaa sidoo kale waa iska jeclaa inaan barto maadadaas waa gartay inta badan dadka waxay dhahaan gabar wax baratay jikaa u dambeysa fikirka nooca ka waran ma qabtaa ma qabi ilaan gabar wax baratay waa bulsho wax baratay ma qabo fikirkaas ani ahaan waa gartay ka baran iskuulkan markii aad imaanaysa waxbarashadaada iyo fahamkaaga maanta ku aadan waa ku faraxsanahay inaa imaado fahamkaygana maasha allah ma jiraa wax fariin aad halkan ugu gudbinayso gabdhaha adiga kula midka ah
soo adi waxaa dhaalmayno gabar waxbaratay jikaa u dambeyso sidaasay soomaalida dhahdaa waxaan leeyahay waxbarto aan barwaaqo gaarne waa ku dhawaayay magacayga waa sacdiya cusmaan samo oo fadhiya magaca kabuundo waxaan dhigtay computer software sacdii maxaad ku dooratay inaad barato maadadan combyuter soft combyuter software waxaa ku doortay maanta yani sida wax- waxyaabaha kale qaar kala duwan maanta oo kaleenta markaa combyuter baranaysid waxyaabo badan Een, ka waran markaaga hore aad imaanaysay macadka iyo heerka maanta aad joogto walaahi aad iyo aad ay kala duwan yihiin maanta isdhihi karaa waa kala sareeyaan maanta ku imaanaya maanta isku mid maahan waa gartay een, ma jiraa inta aad ku jirto waxbarashada combyuter softwareka wax caqabadaha aad kala kulanta may may aad- may waxaa maanta kala kulmay ma jirto
ka waran rajadaada ku aadan heer intee la eg ayaad rajaynaysaa inaad ka gaarto Inaa ma- su combyuterka heerka aan rabay inaan ka gaaro maanta wallaahi very very nice maanta gabdhe- gabar wax barato waxaa lahay bulsho wax barato waaye maanta fursadda ay haysatid aad ka faa'iidayso waqtiga waqtiga waa sida seeftoo kale intaa lahay waqtigaaga ka faa'iidayso maanta intaa wax haysatid wax baro dad waxaa jiraan oo combyuterka in rabo inaad dhigtaa oo oo jecel oo laakiin maanta oo wax haysan danta xiileyso marka waxaa dhihi lahaa intaa danta iyo waqtiga intaa haysatid ka faa'iidaysta intaa macnaha yacni ku dhumin lahayd waqtigaaga dhanka kale ustaad mahad oo ka mid ah balayaasha macadka ayaan wax ka weydiiyey sida uu wax u bara ardayda ugu horeyn kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo shaqada aad ka qabato dugsiga
Een, runtii aada ugu dhawaahay idaacadda snai runtii waan ku faraxsanaa magacaygu waa mahad cabdulaahi muuse een, waxaan ahay bare ka dhigo macadka buunte een, horumarinta tiknolojiyada tababarada iyo macadka ayaan ka bixinaa sidoo kale aadaan ugu faraxsanaa inaan bulshadeena gobolkeena aan aad iyo aad horumar fiican aan qaadno aan soo saarno bulsho waxbaratay
waa gartay ustaad mahad bal inoogu warbixi maadada aad bixiso iyo qaabka ardayda aad u fahansiiso Een, wallaahi aad iyo aad aan maadooyin fiican ayaan dhignaa oo iskugu jiro waayo culumta i t ga qeybo badan ay leedahay department aniga hadda qeybaha aan bixin waxaa ka mid ah computer software kadibna ardayga ikht- ikhtiyaar waa la siinayaa uu ku dooranayo inuu barto sidaaba multimedia sida so- programmingka hardwareka balse hadda waxa aan bixina waa software siduu ardayga u bari lahay computerka u maareyn lahay sida xafiisyada markuu tago u maareyn lahay sida weedka excelka excel powerpointiga sidoo kalena aad iyo aad ay ardayda wax noogu bartaan maasha allah ardaydayna waxaan leeyahay waa arday inta badan soo jeedo maankooda een diyaar oo inay asagooda wax la qabsan bulshada wax la qaybsadaan waa gartay een, maadaama maadadan ay tahay maadad tiknolojiya ah arday badanna ay halkan wax ku bartaan ka waran sida aad wax u fahansiiso ardayda maadadan maadaama ay u baahan tahay baratika badan
Een, wallaahi runtii taasina waan sameynaa waayo waan ka fikirnay sababta taa aqoonta aan dhigayn aniga waxa waaye waa practical runtii learning doing ayaan lahaa aniga hadda ardaydan waxaan u keenay kombiyuutero aad iyo aad tayo leh iyo sidoo kale dhalo screen ayaan sha- ugu xirnay sidoo kale online hab online waa ugu diyaarin casharada ardayga hadduu yacni meeshuu joogo waxaan leenahay kanaalo sida youtube ayaan leenahay ardayga hadduu offline online ba casharadeen waa u diyaarnay sidoo kale dha- ardayda waa ugu xaqabtirnaa xagga computer practical ayaa noo yaalan aan ugu talagalnay inuu ardayga markuu baranayoba sheyga hore laga sheegay inuu horu ka sameeyo lady duvin ayaa laaba marka waxaan u sheegno haddaanu file soo kici automatic asuu computer fadhi inoo sameeyo waa. ee maaha inuu theory ka qaato aad iyo aad ugu baara degan inay bulshadeena ka xaqabtirno iyadoo practical ahna waa u diyaarinay
waa gartay muddo intee la eg ayaad ku jirtaa bixinta maadadan computer software wallaahi runtii taasi aad iyo aad waayo waqti badan ayaan ku jiray waayo ugu yaraan waxaan ku jira aniga laba iyo toban sano waayo culumta markaan bilaabay anoo arday ayaan bilaabay haddana anigoo maasha allah nin bare ee macallin ah ayaan ku noqday waayo experience badan oo u leeyahay maasha allah muddo badan oo ku jiray waana faraxsanaa inaan maanta ka hadlo intaa ku jiray ardaydan waxaa leeyahay culumta it-ga ma ahan mid oo hal beri waayo maalin kasta iyo sanad walba iyo bil walba update wax lahaa soo baxaayo tiknolojiyadu kaabayaasha tiknolojiyadu way isbedelaan hadda waxaa arkaysaa xiliga hore waxaa la isticmaali jiray window xp ama window seven hadda waxaa imaaday window e eleven la dhahayo haddana computer generation ay leeyahay hadda software waxaa maqli jirtay office seven waxaa laa hadda waxaa jira office twenty twenty two ayaa arkaysaa waayo update badan aa imaaday dunidu waa isbedeshay hadda sida hore marka waxaan leeyahay inayna horumaray bulshada ku sameeyaan teknolojiyadana ay dhahaan maanta hadda bishaan ambarta twenty twenty five aad joojiso waayo laga yaabo laba kun iyo soddon inaba imaado technology cusub oo laakiin features cusub lagu soo daro oo programka sidoo ahaa iska bedelo marka waana ku faraxsanahay inaan bulshadaya halkan ugu sii diro fariintaas iyadana inay joogteeyaan teknolojiyada horumarkeeda waa gartay een kan macalin ahaan sidee ku hubisaa in ardayga uu fahankiisa sareeyo wallaahi taasi waxaan sameynaa ardayga intaan culumtaan bilaano waxaan sameynaa horta ardayga maankiisaan soo jeedinaa een, waxaan dhahnaa arday ugu horeen kombyuutarka makuu fadhiisto ayaan dhahnaa haye kombyuutarka bal shido markuu kombyuutarka shido ayaana waxaan dhahnaa haye casharada inta badan waxaan ku sameynaa muraajiciin waxaan dhahnaa haye program hebel software ardaygana inta badan waxaan ugu dadaalnaa buugga uu wata ma ahane inuu gacantiisa si fiican experience waayo waxaan la qabanaa waa handy walking waayo gacantiisa maanta waxaa aaminsanahay gacantiisa maanta meeshay tagtay inuu tago waayo teleefoonkabo waa isticmaalaan dad waxaa jira baraka ay koon wax qori karin aysan wax akhri karin haddana teleefoonka isticmaalkiisu yaqaanaan meel walba ay geli karaan wax kastoodaan sidoo kaleete ninkii wax qoraya wax akhriya ka waran hadduu computer loo dhiibo inuu maanta soo saari karo waayo gacantaas ay ku xiranta aniga inta badan ardaygeena waxaan boqolkii boqol saarna handy walking inuu computerka gacanta ka shaqaysiiyo oo computerka practical la galo oo keyboard qabso oo ki- eh, muuska qabso oo automatical wixii sameyn dhahan hore ka sameeyo anigoona tusin iyo taabsin baa iskugu darayno walaahi ardaydaas horta waxaan sameynaa counseling ayaan siinaa waa la talinaa ardayga waxaan fiirinaa halka oo fahamkiisa uu joogo tusaale ahaan dadkun isku garashadu seemka ma ahan Een, waan dareensanahay waayo waxaa la lahaa cunuga mugu alifka baranaya ee ama qur-aanka baranaya qof wuxuu ka bixi karaa safxad qof wuxuu ka bixi karaa toban aayadood qof wuxuu ka bixi karaa hal aayad waan dareensanahay dadka fahamkooda inay same ay ahayn aniga laakiin waxaan sameynaa ardayga waa la talinaa waan fadhiisanaa waa un yar qun yar waa u naxariisanaa waxaan dhahnahay "Hey, ustaad maxaa fahmi weyse noo sheeg ardayga anigoo cashirka siinay oo saacaddiisa aan dhahanaa haddii fahmi weyse kuu adkaato waqti kale extra time aan siinaynaa waqtigaad imaadaan leenahay waan- cashirka waa u muraajicinaynaa xafiiskan keenaynaa casharada waa loo akrinaa waxaa la siinaa waqti asiga oo ku qancaya ayaan gacanta ka saaraynaa waana korjooganaynaa waana tusaynaa wax kastoo baahidiisana waan ku dadaalaynaa kole ilaahayna waa ugu ducaynaa inuu fahamkiisa u fudayn taasna ardaygana har iyo habeen waana ku- waana la talinaa waana u ducaynaa waana ku dadaalnaa waa gartay een, maadaama aad tahay bara muddo badan ku jiray bixinta een, maadada computer software-ka ma jiraa wax caqabada aad kala kulanto inta aad ku jirto bixinta maadadaas ha ahaato dhanka ardayda ama agabka
walaahi hadda wax caqabad aan ka arkay ma lahan waayo alxamdulilah waayo anigaaba ahaba qof markas update raadiyo research badan sameeyo sababtay tahay qofka marba hadduu cilmigiisa horumar uu ka sameynayo ama experience siiraa maalin kastan update sameynayo kuma adkaa karto sidoo kale dhanka ardayga ma kala imaadin qofka macalinka ah waa inuu leyna barbaration waa inuu soo sameeyaa Ah, macalinka ma aaminsan in wax ku adkaa waayo macalinka hadduu marba wax research oo sameynaya oo wax diyaarinayo marba ardayda ma- ay kuma imaanayo challenge waayo laga yaabo ardayga xaggiisa inuu fahm xumo yare ka imaado laakiin taasna macalinka ayaa laga rabaa inuu ka qanciyo ardaygiisna uu uu hakaro uu hagar baxo oona siiyo waqtiga ku filan iyo practical ku filan iyo indheen indheen ku hayo ardaygaas oo la kor joogo oo ardaygaas haddii su-aalaha cashirka buugga ereyada ku qoran haddii terminology oo kale kasoo qabo english waayo uu fahmi waayo englishkiina si fiican loogu fahansiiyo haddii computerka ahaana isticmaalkiisa keyboardka ama muuska uu fahmi waayo in la kor tago oo loo loo aayar quryar la tutuso la dhaho ustaad halkaana tagaynaa halkaana la tagayaa in la dhaho waayo taas ayaan ku dhiirigelinaa ardayda
waa gartay een, ka waran xiriirka idinka dhexeeya ardayda aad baraha u tahay waalidkooda iyo adiga wallaahi aad iyo aad horta ardaydeeda aad iyo aad ay xiriir fiican naga dhexeeyo waayo inta badan waalidkana maasha allah waayo ilaa mogtahay xiriirka wuxuu imaan karaa markas uu ardayga aweysa ama markas uu horta dhanka waalidka xiriir fiican wuu naga dhexeeyaa maasha allah waalidiinta waa oo aniga macadkeena buunta ahaan waa inagu kalsoon yihiin badnaan waayo cunugoodii ama inta badan aniga iskuulkan wuxuu leeyahay xuduur attendance ayaa yaalo sidoo kale ardayga waa tabagalnaa wuxuu ku maqnaado iyo wuxuu ku sababay ayaa la iska rabaa hadduu maqnaado ardaygaas waxaan ka rabnaa wuxuu ku maqnaado waalidkiisaan koolgaraynaynaa saacad walba any time hadduu hal bir maqnaado waa la wacayaa laba bir hadduu maqnaado waa la wacayaa waayo attendance ayaa yaal iskuulka wuxuu leeyahay sharci ardayga markuu noo imaanaya waxaa laleeyahay ustaad mas-uulidda gacantaada adiga halkan waxaa u imaad ina wax bari soomaa waxaa aad naga baraysa waa xirba ustaad mas-uulidaada qaad haddaadan qaadi karin haddaba waalidkaaga le waalidkana maasha allah waxaana ka dhexeeya xiriir fiican ardaydan waxaana ka dhexeeya xiriir fiican waayo markasna taasna xooga ayaan saarnaa waa gartaa in ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan warbaahinta isnaay ma jiraa wax fariinaad halkan uga gudbinayso bulshada reer jowhar ay ku dhagaysanayso haa een, waxaan leeyahay bulshadayda ay maqlaysa dhegaysanayso een, bulsho sidaan ognahne een, adduunku wuu iskaabayaa waxaa soo badanaya kaabayaasha teknolojiyada aan horumar aan sameyna aan tiigsano een, horena sida fariinta aan u sheegay dunida sidaad u riyoonaysa aan u riyoono maankeena aan waxay abkuwaan hadraabi ayaa hore u leeyahay ee, intuu maankaaga gaajaysan guul waan weli aan maskaxdeena aan curino aan wax aan soo saarano aan beerayn aan taabacno aan mashiinadan ama teknolojiyadan ama kii wax lagu falaa ha ahaad ama kii gacanta lagu qoraa ha ahaad ama kii dadka lagu xiriiraya telefoonka ha ahaado waa inaan barataan aan la xiriirtaan dal iyo dibadba aan isma waxyaalahan teknolojiyada noo soo baxayn aan aga faa'iidaysana qaybta fiican hadda inta badan ee, dhalinyarteen ilaaha noo dhaafay inta badan hadda teknolojiyadu way fahmeen saas taane maanta hadda maanta sida warbaahinta hadda oo kaleete inta badan warbaahinta hadda xataa qof maanta waxa u dhaca si automatical waxaa jira facebook waxa la dhahaa jiro automatical ama tiktok wixii wuu duuba isla maalin tiktok ama facebook oo dhaca taasuna bulshada een, u noqonayso haddii wax uu gudbeen wax fiican tahay automatic bulshada halkaasay kala soo xiriirina waxaa leeyahay bulshadayda kaabayaasha teknolojiyada way soo dirayaan aan barano duniyada say horumaraysa aan horumarno aan ka faa'iidaysano teknolojiyada marka waxaan leeyahay bulshadeydana horumar wacan aan u rajaynayaa guul baan oo weli aan dadaalna aan leeyahay bulshadayna aan wax barano hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkaha ayaanu isla soo gaarnay markaana waxaan sii doonaa maamulaha guud ee macadka buundo kaa oo aan wax ka weydiinay aasaaska dugsiga iyo waxyaabaha ku dhaliyay in la sameeyo goobtan waxbarasho ugu horaan kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka waxbarashadaha ee ka baxa warbaahinta Ee, waa waa ku dhowahay aada u mahadsantihiin idaacadda isnaan waa abubakar cabdinaasir cali waxaana ahay as-aasaha iyo maamulaha macadka tababarada iyo tiknolojiyadda ee buundo Ee, macadka buundo ee, sida magaciisa idinka muuqato waa maxad ee, ka- yacni magaca magaalada jowhar wato oo magaca loo aqooni jiray magaalada ee, buundo baraawe marka macadka markii ugu horeysay waxaan aasaasnay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii december taasoo nagu kaliftay baahi magaalada ka jirtay oo dhanka tiknolojiyadda ah marka macadka asaasiyana ma jirin macadiyo tiknolojiyadda aa bixiya tababarada tiknolojiyadda ee, si gaar ah ardayda dugsiyada sare dhigata iyo kuwa jaamacadaha marka waxaan dhihi karnaa waa macadkii ugu horeeyey oo magaalada laga fura ee koorsooyin i t ah iyo tiknolojiyadda la xiriira ee siiya ardayda dugsiya sare iyo kuwa jaamacadaha marka sababtaas aan u asaasnay si aan kor ugu qaadno aqoonta tiknolojiyadda ee dhammaan dhallinyarada iyo ardayda magaaladan jowhar ku nool
waa gartay een, sida aad ka dhawaajisay inaad tahay maamulka ama as-aasaha macadka buundo een, sidee ayuu maamulka u hubiyaa waxbarashada inay socoto si waxbarashada inay u socoto si habsameen
Ee, marka ugu horeyso ee, maxadka waxaa dhigta waa arday dugsiyada sare ee magaalada iyo kuwa jaamacadaha dhigta oo aqoontooda ee basically dhisan Ee, sidoo kale maxadka wuxuu leeyahay lab oo ardayda loogu talagalay inay practicalka ku sameeyaan marka waxyaabaha anaga marka hore waxaan ku dadaalnaa ardayda qualitygooda maadaama kuliyadaha ama maadooyinka halkaa lagu qaadanaya ay yihiin it-ga ee, waxaan hubinaa horta aan space u siinaa arday walba oo inuu helo computer keligiisa oo practicalka uu ku sameeyo then waxyaabaha kale aan usoo kordhin waxaa ka mid ah in ay meesha eh, galaaska markuu laabka ardayga practice gareynayo sidoo kale inuu leeyahay projector uu kala soconayo macalinka practicalka uu sameynayo sidoo kale waxaa yacni u qaataa ardayga classes oo theory ah kadibna practicalka ayuu sidaas ku qaataa Ee, sidoo kale waxaa jira groups oo ardayda ay ku jiraan oo haddii ay casharada qaar ay fahmi waayaan oo sidoo kale macalinka si gaar ah oo casharada loogu celinayo ay wax ku fahmayaan si aqoontooda iyo kor loogu qaado iyo tayadooda
waa gartay een, sida aad ka dhawaajisay inay halkan joogaan macalimiin kala duwan kan maamul ahaan sidee ku qiimeysaan waxqabadka macalimiinta iyo ardayda
Ee, mahadka ee, marka hore waxaa ka shaqeysa waa macalimiin kooban oo macalimiintana ilaa iyo heer jaamacadeed ah oo ilaa iyo shahaada jaamacadeed haystaan oo weliba dhanka it-ga ah marka marka hore annaga waxaan ku dadaalnaa macalimiinta in ay yihiin macalimiin qualified ah oo maadada ay dhigayaan ay aqoon u leeyihiin sidoo kale macalimiinta waxay maxaa maadooyinkii ay dhigayaan waxay soo gudbiyaan course outline-kooda soo marka inta koorsada diirashika ay soconaysa waxaan la soconaa inuu macalinka course outline-kaas oo maadada ama uu dhigayo inuu ku dhameeyo xilliga loogu talagalay waqtigii iyo ciwaanadii topic loogu talagalay inuu ardayda siiyo waa gartay tili intee la eg oo arday ayaa sanad walba aad soo saartaan islamarkaana wax ka barta dugsiga Ee, sanad walba ilaa iyo arday boqol ka badan ayaa soo saarnaa oo waxaan sameynaa sanad walba ee, laba jeer ayaan waxu qabanaa xafladda qalinjabina laba dufcadood aan soo saarnaa sanad- ee, sanadkii lix biloodba dufcad aan soo saarnaa lixda bilood marka arday ilaa laba boqol oo arday gaarayso ayaa sanadkaas ayaa halkii dufcad waxaa laga yaabaa inay boqol arday ama lixdan arday ama toddobaatan arday inay noqdaan Ee, marka ardaydana ee, markii macadka asaaskiisa ilaa iyo haddana waxaan soo saarnay ilaa iyo kun arday wax ka badan waa gartay een, markii aad qabataan ardayda korsooyinka aad bixisaan muddada aad ku bixisaan Ee, mostly koorsooyinka ee, koorsooyin gaar ah oo gaggaaban ayaan bixinaa oo koorsadii ugu yar waxaa waxaa lagu qaataa labo bilood kuwa qaar waa saddex bil kuwa qaar waa shan bilood kuwa qaar waa sanad marka brograamyada qofka certificate-ka markuu yahay ilaa iyo shan bilood ayaan ku siinaa laakiin brograamyada kale ama maadooyinka kale ee, diblomaha qofka wuxuu qaataa ilaa hal sano ilaa iyo labo sano ayuu koorsada wadaa marka waxay ku xiran tahay qofka hadba koorsada uu diyaarinayo haddii dibloome ay tahay iyo haddii ay certificate ah short course ay tahay waa gartay een, ka waran manhajka waxbarashada ee aad siisaan ardayda
Ee, manhajka anaga inta badan waxaan ku saleynaa ee, manhajka ugu dambeeya ee adduunyada laga isticmaala ee jaamacadaha iyo machadyada caalamka ay isticmaalaan oo update-ka ah sababtoo ah tiknolojiyadda ee, saddexdii sano ama shantii sanaba mar waxaa ku imaada update marka anagana si tiknolojiyadda isku bedelayso oo update-kaas ayaa anagana waxaan ku saleynaa curriculum-keena mar walbana waxaan ku dadaalnaa eh, brograamyada aan ardayda barayna iyo curriculumkaba inay noqdaan kuwii ugu dambeeyey eh, weliba standard oo ah kuwa macadyada eh, caalamka ku yaala ee loo lo- lo- loo dhigo ama ay ka bartaan ayaa anagana u u dhignaa si ay ula socdaan isbeddelka tiknolojiyadda maadaama tiknolojiyadda mar waliba si dhaqso isku bedelayso oo ardaygana loo baahan yahay mar walba inuu abdheed ahaado wixii ugu dambeeyey oo caalamka inuu la socdo
waa gartay een, marka loo eego ardayda waxaa jiri kara arday maaragtay xoogaa dhaqaliisa hoos u liito iyo arday wa dhaqan maadaama macadkan uu yahay macad weyn oo markaasi arday tiro badan ay imaanto ma jiraa waxbarasho frii aad u samaysaan dadka danta yar ay jecel inay bartaan tiknolojiyada Ee, marka ugu horeyso anaga maxadka ee, dadka iyo asaasayaasha iyo macalimiinta waa dad magaaladan ee, ku waxbartay kuna soo barbaaray qaarkood magaalooyin kale iyo wadamo kale aadeen wax ku soo barteen marka anaga asaaska aan u asaasnay ma ahayn inaan dhaqaale ka sameyno ee waxay ahayd inaan bulshada wixii aan bara- aan baranay cilmigii inaan ku soo celino marka duruufo dhaqaale waa iska jirtaa magaalada laakiin annaga arday noo imaaday oo dhaqaale aan ku celinay ma jirto marka waxaan u fiirnaa hadba ardayga baahiyiisa ee maxadka wuxuu bixiyaa scholarship oo siiya ardayda si gaara waxaan u fiirinaa ee ardayga oo yacni agoonka ah oo waalidiintiisa ay gu- geeriyoodeen ama kuwa tabarta yar oo aan awoodin inay lacagaha iska bixiyaan ee waxaan sameynaa qaarkood ee si free aan ku siinaa qaarkoodna waxuu sameynaa discoon aada u hooseeya si guudna ee, dhammaan ardayda ama arday dugsi sare ha ahaato ama arday ee, jaamacad dhigana ha ahaato hadduu uu macadka kusoo biirayo ayadana sidoo kale lacagaha diiwaangelinta waa ka dhaafnay oo waa free waaye ardayga markuu isoo diiwaangelinayo wax lacagoo laga qaadaya mala hadduu qofka arday yahay ama iskuul u dhigto ama jaamacad u dhigto laakiin dadka kale caadiga ah ama n g o-ga iyo shirkadaha iyo hay-adaha u shaqeeyo dadka si gooni ah lacago oo registration laga qaadaa iyo fiiga koorska
waa gartay een, marka la joogo goobaha waxbarashada mala kulantaan caqabado Ee, caqabadaha ugu badan horta waxay ahayd markii aan bilaabeynay ee, magaaladan ee, dhanka tiknolojiyadda ee, ardayda waxa caqabad naga haysta waxaa waaye markaan dhahno maadooyin ay tiyaar nala baraya ama tiknolojiyada waxay dhihi jireen ee, ama arday dugsi sare dhigtaan ahay ama arday jaamacad dhigto oo caafimaad bartaan ahay maxaan ku falayaa ama kombyuutarka iyo maadooyinka kale la xiriira inaan barto taas caqabadeena ugu ahayd inaan ka dhaadhicino in teknolojiyadda ay muhiim ay tahay si gaara kombyuutarka ama qof walbo ama caafimaad ha barto ama beera ha barto inay muhiim tahay kombyuutarka inuu yacni barashadiisa iyo ardayda weliba kuwa dugsiyada sare dhigtay beri markay jaamacad galaan in jaamacadda loogu baahan yahay qofka inuu kombyuutarka wax ka garanayo marka caqabadaasaan ugu waaweynaa laakiin muddo kadib markaan wacyigelin u sameynay way fahmeen muhiimadda ay leedahay teknolojiyadda inkastoo markii hore gabdhaha aada ugu yaraayeen oo sanadihii hore ardayda macadka qalin jibinihiisa waxaa u badnaa wiilal laakiin hadda sanadihii u dambeeyey waxaa ugu badan oo markii ardayda la fiiriyo gabdhaha wiilasha tirada qalin jibinaysa inay ku number noqdaan wiilasha ama marar qaar inay ka bataan ayaa dhacday markaan wacyigelin ah u sameynay ardayda waa gartay maadaama macadka uu yahay macad weyn inta badan soo saaro wiilal iyo gabdho gaaraya ilaa boqol sanadkiiba maxaa idinka qorshaysan inaad kusoo kordhisaan sanadaha soo socda
mostly hadda macadka koorsooyinka ka baxa waxaa waaye waa koorsooyin la xiriira i t-ga ama information technology-ga marka waxyaabaha ugu horeeyay aan ku bilaabno waxay ahayd basic computer applicationska sidoo kale computer hardware waxyaabaha kale aan kusoo korayna waxay ahayd maadooyinka programmingka kuwa databaseska ah laakiin hadda waxyaabaha hadda aan yani bilaha soo socda aan rabna inaan kusoo kornayna waxaa waaye qeybaha maadaama xirfadda aada muhiim u tahay maadooyinka qaybta technicalka ama xirfadaha la xiriira sida mobile repairingka iyo computer repairingka waxaa marka maadooyinkaas ayaan rajaynayna insha allah bilaha soo socday inaan kusoo kordhino si ardayda markay ay wax bartaan ay ugu shaqaysan karaan oo xirfad oo yacni gacanta ah qofku isla markii uu shaqo ku heli karo ama asiga iskiisa uu shaqaysan karo guudahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida iyo nabadgelyo